deeqdan xoolaha ah ee isugu jirtay geel iyo adhi ayaa beesha cali xijiijle waxa ay ku wareejiyeen guddiga taakulaynta ciidamada puntland suldaanka guuda beesha cali xijiijle suldaan cabdulaahi ismaaciil ayaa ka warbixiyey deeqdan xoolaha ah ee ay wareejiyeen meeshan kaga faa'iidaysto hawl maalin dhaweed meelahan ka dhacday oo kollayba uun siyaasiyiinta qaybo ka midi ka hadashay cali xajiijle waa niman maxamed noolayso oo majeerteena cid walibana waa ogta haddii maaragtay hadiyo jeer wax waa la siyaasadeeyaa ee waxaan leenahay wixii dhaqana dhaqankaa loo daayo hawshaas kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo siddeeddii baa isimadii xilligaa joogay baa meelka mariyey ka bacdii haddana mar kale soo noqotay kun iyo laba kun iyo toddobiyo toban ayaa hawshaa haddana mar labaad waxaa isaga yimi dhaqanka maxamed harti oo gaara hawshaa waxaa lagu meelmariyey kun iyo lix boqol oo qof oo isugu jirta siyaasiyiin iyo isimo iyo nabadoonno iyo aqoon-yahano waxaa lagu xijiyey shan iyo labaatan nin oo isimada majeerteeno maxamed hartiya ayaa iyaguna saxiix ka dhigay labadaa reer inayan isku howlahayn marka siyaasiyiintu waa siyaasiyiintayadii waa ehelkayagii waa walaalahayo waxaan ka codsanaynaa inayan hawshaas inayan soo noqnoqon oo maaragtay aan bahalka qabiilka la siyaasadayn wixii dhaqanihi waa dhaqan wixii aan dhaqan ahaynna oo siyaasadiina waa meeshooda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sida quruxda badan oo naloo ka soo qayb galay oo intaasoo wasiirah iyo xildhibaanadii iyo maaragtay dadkii xoolaha keenay iyo bahda saxaafaddu ay maaragtay noogu soo gurmadeen oo aad sidaa naloo danaynaayo aad halkaa ka garan kartaan marka insha allah intaasaan warkayga ku soo koobi lahaa wasiirka amniga puntland axmed cabdulaahi yuusuf dowlad iyo xildhibaan cabdicasiis siciid ayaa uga mahad celiyey beesha cali xijiishile deeqda intaan la-eg ee ay ku wareejiyeen ciidamada puntland wasiirada iyo xildhibaanada iyo oqaasha ee muxuu ahaa ka soo qayb galay halkan suldaanka beesha cali xijiijle ee suldaan cabdilaahi dhammaantiin waa salaamantihiin saaki halkan waxaynu isugu nimi inaynu haddaanu nahay wasiiradii guddiga difaaca iyo rag matelaya guddiga muxuu ahaa taakulaynta inaanu kala wareegno beesha cali xijiijle beeshaas oo runtii muujisay waddaninimo taasoo looga baahan yahay dhammaan beelaha kalena inay ku daydaan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxa ay tusaysaa waddananimada iyo jacaylka ay u qabaan dadkooda iyo dalkooda inta ay gaadhsiisan tahay waana wax looga baahan yahay runtii lagana filayey cadow baa hadda muxuu ahaa inoo fadhiya mana aha cadowgaasi cadow dawlad ah waa cadow ah reer qabiil ah
cali xajiijle inay yihiin niman majeerteena oo maxamed noolaysa taas waxaa weeye wax shakiya ku jira ma jirto waxaa la yidhi dhalashada sheegsheegaa waxbay shabbahdaa taas waxaa saaran yahay maaha cid duri karta oo hadal gelin kartaana ma jirto haddii ay niman majeerteena oo hartiya oo daarood ayaan ahaynna ma soo gurmadeen xoolahana ma keeneen taasaa waxaa weeye inii caddaynaysa waa yar yihiin reer isku soo daray maanta geel iyo ari haddana ballan qaaday dhaawiciina inay gacan u geysanayeen haddii la ahaydmo waa waxaad qaali u ah ciidankiina waxaan ogahay inta aan kala socdo anigu inay ciidan badan aruuriyeen soona wadaan hubkii oo qaar ka dhimaayeen xataa lacagtii inay dhiibaan ee soo socoto xaawo axmed maxamed raadiyow daljir garowe